waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali
horta soomaali haddaan nahay maxaa la yiraahdaa gudninkaaseeto waxaan u malayn inaan afrikaanka kale uga badan nahay wax waxaa weeye sanooyin iyo sanooyin maxaa la dhahaa na daba joogay waxaan filayaana marka hore in horta alxamdulilah diinta dhinaceeda in nasteexa aan ka helnay inkastoo aan marmarka qaarkood sida aan ka fidhaynay sheekhyadeena inaysan aada uga hadlin gudniinka marka wuxuu ku haraad isleedahay dadka xoogaa dhinacyaasha oo maxaa la yiraahdaa dadka aan diinta si fiican u gaarin aniga personally haddaan iska hadlo familkayga yani hundred percent waan ka gudubnay gabdhaheena ma gudno familiyaal badan oo soomaali ahna oo saasoo kale way jiraan laakiin unfortunately wixii weli waa nagu sii maxaa la yiraahdaa waa nagu badan yahay waa gartay dabcan australia guud ahaan waa ka mamnuuc in laga fuliyo gudniinka fircooniga marka bulshada soomaalida australia degan ma kula tahay inay kulligood ku baraarugsan tahay arrintaas dadka aan badanaa ku dhex jiro ama aan la sheekaysto waa ku baraarugsan yihiin wayna og yihiin in maxaa la yiraahdaa aan laga ogoleen marmarka qaarkood waxay ka dhacdaa dadka macnaha soo gala oo ku cusub australia oo aanan sharcigii weli si fiican aan ula qabsan marka aniga waxaan la shaqeeyaa hay-ad oo anaka aan abaabulnay oo ah in marka ugu horeyso dadka ajnabiga ah oon u imaanay inaan ka dhaadhacsiino wuxa uu yahay gudniinka iyo inaan haddana anakii uu maxaa la yiraahdaa na soo maray aan ka hadalno intii na looga hadli lahay marka waxaan ugu jirnaa qeyb oo advocacy camal ah oo dadkii aan barayno macnihiisa marka hore iyo sidaan uga gudubnay iyo sidaan weli isugu dayahayno inaan dadkii maxaa la dhahaa foramyo badan aan uga hadalno oo aan aan dadkii maxaa la yirahda dadkeena soomaaliyeed maxaa la yiraahdaa u nasteexayno inuusan ahayn wax fiican waa garta dadka soomaalida matalan marka aad la hadlay sida hooyooyinka ama aabayaasha haddii ay go-aansadeen matalan inaysan gabdhahooda gudin go-aankaas ma waxay kugu gaareen bay kula tahay in australia ay mamnuuc ka tahay oo sanado badan xabsi la dhigi karo mise waxay dareemeen dhibaatada gudniinku u geysta gabdhahooda labadaas keyba ugu weyn bay kula tahay
kan aniga aan u malayna ama dadka aan la hadlay waxay u badan tahay in dhinaceena uu ka imaaday oo nasteexo gabdhaheena aan usoo dejinay inay tahay waagii hore wuxuu ahaay gudniinka subject oo taabuu ah oo aanan laga hadlin laakiin haddeer iyo waktiga aan joogno dhalinyaro badan baa actually ka hadasha marka waxay u badan tahay in uu u noqday moo in dadkii loo nasteexeeyey raadadan in ay ka baqaayaan maxaa la dhahaa dhibaatada ka soo gaari doonta waa gartay soomaali ahaan waxaa lagu magacaabaa gudniinka fircooniga kelmadaasa aada loo isticmaalaa ma moodaa in marka laleeyahay gudniinka fircooniga la leeyahay waxaa jira mid aan fircooni ahaynoo la ogol yahay oo ka fudud dabcan markaad hadda cadaanka la hadlaysa ama reer galbeedka f g m baa la yidhaahdaa u taagan female mutilation oo addee gabadhii in xubinteedii taranka la jarjarayo marka fircoonigaas ma moodaa mid kaloo nooc ka sahlan la leeyahay in lagu qarinayo ha macnaha wuxuu kala leeyahay isaga maxaa la yiraahdaa darajooyin marka kan fircooniga ahaa jira iyo kan anaka soomaalida aan suniga dhahno marka kan sunniga waxay yidhaahdaan waa ka macnaha yar yahay laakiin dadka waxaysan ogeen in damagekii laba gooraba qoftii dumarka aheyd ama khaasatan cunugta yar loo geysanayo in uu yahay more psychological than in macnaha inay tahay keliya jirkeedii wax loo geysanayo so maskaxiyanna macnaha qofkaasayta wuu saameyn karaa marka labadii shay inkastoo ay kala darajo sareeyaan oo kan fircooniga uu aada naagta u dhaawaco oo uu weliba gaarsiiyo heer maxaa la yiraahdaa marmarka qaarkood ay u dhimato ama marmarka qaarkood uu kusoon waktigaasayto lagu sameeyey keliya aysan ahayn laakiin markii hadhowdii dambe ay xaas noqoto oo reer yeelato oo caruur ay dhalayso marmar badan buu saameeyaa marka labadaba aniga uma malaynaa inay is isdheer yihiin laa inkastoo ay dadka soomaaliyeed u maleeyaan kan fircooniga kan sunn sunnaha inuu iska sunno yahay oo la baneeyey waa gartay markay noqoto la dagaalanka gudniinkan fircooniga door intee la eg bay aabbayaashu ku leeyihiin bay kula tahay ama ragga guud ahaanba waxaan u malayn conversationka ragga aada uguma sarreyso which anaka aan aada u jeclaan lahayn runtii inay nimankii cambainka nala soo galaan leanna markii ay cambain kastoo la sameynayo labada qofba wuu asiibaa adigoo maxaa la dhahaa aaba ah mar wuu ku asiibayaa gabadhaadii oo dhibaatadaas loo geysanayo adigii oo nin raga ah wuu ku asiibayaa markii naagtaadii aysan maxaa la yiraahdaa dhibaatadaas ay soo gaarto adigoo walaal ahna wuu ku asiibayaa markii walaasha dhibaatadaas loo gaar la gaarsiiyo so ma arko sababta aysan wiilasha ama gab ama raggii ama sheekhyaashii dadka wacdinaya inaysan cambainkanayto sababta aysan si xoog leh ugu jirin badanaana waa cambain ay ka leleexdaan aysan rabin in ay maxaa la dhahaa ay kasoo qayb galaan mid oo ah xishood badan waxaan nahay culture aada u xishood badan oo aanan jecleyn yacni si ku baraarugsan yacni waxyaalahan oo kale inaan iskala ka wada hadli karno marka waxay ila tahay laakiin hadda waktigii waxaan joognaa in aan isla wada hadli lahayn oo communitygii kulligood ay kasoo qayb geli lahaayeen wiil iyo gabar aabe iyo hooyo maxaa la dhahaa dadkii oo dhan isugu imaadaan waa gartay guud ahaan marka la fiiriyo gudniinka bilowgiisii dabcan waxbaa loo sababeyn jira sababaha gabdhaha ay tahay in loo gudo taariikhiyan arrimahaas ma laga hadlaa si loo ogaado wixii loo sababeyn jira inaysan waxba ka jirin matalan waxaa la maqli jiray gabadha haddii aan la gudin inay ama suuqa gelayso ama ay noqonayso qof aan maarata gabar aan fiicnayn waxyaalahaas kale ma laga hadlaa marka markaad wacyi gelinaysaan dadka ha waan ka hadalnaa waxaan noo soo baxday horta in maxaa la dhaha gudniinka macnihiisa dhanba uu ahay control waa control lagu controlayo gabadha iyo sexualitygeeda iyo maxaa la yiraahdaa inaysan banaankaasayta aadin waana shay oo ka imaaday cabsi aada u weyn cabsi waalidkii lagu abuuray oo la leeyahay gabadhaada haddaanan la gudin banaankaasaytay aadaysaa wayna kaa suuqi kaa gelaysaa marka inta badanba horta odayaal badan baa jiri jiray aabahay uu ka mid yahay oo aanan ogoleen dhinaca sharciga iyo diiniga in gabdhahooda la gudo laakiin hooyooyinkeen ay noqdeen kuwo sabab u noqday inayna gudaan ayagoo cabsidaasayto iyo raf iyo maxaa la yiraahdaa ka baqaaya marka waxaan u malayn communityga soomaalidana haddaan dhinac u fiirsano waxyaalo badan cabsi baa noo geeya marka dadka xataa khaasatan inta imaado sababta ay u sameynayaan cabsidaasaytaan aniga u malaynayaa inay ugu weyn tahay waa gartay waxaad sheegtay in culummada iyo ragga guud ahaanba aad aada isleedahay way ka cagajiidayaan inay ka hadlaan arrintan miyaan la dhihi karin hooyooyinka iyo ayeeyooyinka laftigooda qaar baa weli aaminsan inay gabdhahooda la gudo ha hooyooyinka iyo ayayooyinka iyo habaryarihii iyo dadkaasayta aada u aaminsan laakiin haddana waxaan ognahay culturekeenna inuu yahay culture oo oral culture ah oo aan isu sheekeyn karno marka waxaan aaminsanahay haddii ay nimankii si fiican usoo galaan waalidkii inay ka dhaadhacsiin karaan in arrintaanayta la joojiyo khaasatan markay soo galaan culummadii ay dhahaan arrintaanayta waa arrin aada u weyn arrin macnaha dadkii haddii loo tuso weynaanteeda iyo muuqaalka loogu yeelo in arrintan ay arrin aada u xoog badan tahay oo arrin oo macnaha diin ahaan ay fasahaad tahay ay waxaan aaminsanahay in waalidkii laga dhaadhacsiin karo oona loo la gelinsiin karo in ay arrintaanayta joojiyaan waa gartay ma la dhihi karaa sidoo kale sababta looga guuleysan la-yahay in la joojiyo gudniinka fircooniga waxaa ka mid a hadda waddamada reer galbeedka australia ay ka mid tahay oo kale inta badan waxaa ka hadla dad cadaan ah hay-ada cadaan ah dadkii uu saameynayana matalan waa soomaalida aad bay u yaryihiin haween soomaaliyahoo oo ka hadla oo iyagu haweenkoodii kale la hadla barnaamijyo lagu qabanayo wacyigelina inaad aragtid aad bay u yartahay taasu dhibaato ma taha aada iyo aad aad aniga wa waan aaminsanahay taas inay dhibaato tahay although hadda maanta aan ka hadlihayno gudniinka waxyaalo badan baad u malaysaa in dadka reer galbeedka ay nooga fiican yihiin and waxyaalaha aan aan ka qaadanayno ay tahay annaka inaan sheekadeenni aan banaanka keenno annakii inaan arrimaheeni ka hadalno annakii inaan iswacyigelino annakii inaan maxaa la yidhaahdaa subject kasta oo nagu dhib ah in uusan in nalooga hadlin ama ama wax laga qorin lianna maxaa la dhahaa tan ugu horeyso dadkanayto waxa ay saas u sameynayaan waxay ka hadlaan human rights marka inaan bal isku noqono anaka nafteena aan dhahno bal gabdhaheena weeye arrintan anakeena saamisaa anakii community ahaan maxaan qaban karnaa mise maxaan yeeli karnaa marka taasna adiga hadda maantay aad baad ugu mahadsan tahay horta inaad ii maxaa la dhahaa iila soo doonatay barnaamijkan soo taas waxay kamid tahay in arintii ay isbedelihayso lianna adigaba hadeer maanta waa ii imaanta waxaa tiri waxaanaan rabaa inaan ka hadlo s b s oo kasoo saaraya radioga marka waxaan rajaynaya insha allah niman badan ama walaalo maxaa la dhahaa communitygeena inta badan inuu dhagaysto arrintan oo arrintan anaka gacanteena ay soo gasho oo anakii aan wax ka qabano waa gartay tan u dambeysa golaha guud ee qaramada midoobey waxay samaysteen gool ama saadaal ay isleeyihiin waa in lagu ciribtiraa gudniinka fircooniga labada kun iyo iyo soddonka makula tataasu inay macquul tahay waan aaminsanahay haddii aan wada istaagno uma malaynayo wax aanan dhici karin horta inaysan jirin sheeko kastana maxaa la yiraahdaa communitygeeda unbaa u istaagi kara communitygeedana wax ka bedeli kara marka ummadda soomaaliyeed meel kastoo aan joogno haddii aan isbooragelino ama aan isku wacdigelino arrimahanayto oon maxaa la yiraahdaa ka ka hadalno waan aaminsanahay inayba ka hor xataa dhici karto marka waxay ku xiran tahay sida aan maxaa la yiraahdaa arrintanayto aan usoo dhaweynayno iyo sidii aan ugu malaynayno inaysan taabuuga ee oga soo baxda yani oo aan kulligeen wada keenno tableka oon ka wada hadalno
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali